bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wacan idilahaanba dadka qiimaha badan ee hawada nagala xiriirayow dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo toddobaadkan iyo maanta iyo caawa waxa aanu ku soo qaadan doonaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay maamulaha dugsiga hoose mujaahiid mahdi cali ee ku yaala magaalada wajaale dhuux cali caqli mustafe cabdikariin oo waraysigaasi noo soo qaaday ayaa ugu horrayn waxaa weydiiyey maamulaha inay ka waranto xaaladda guud iyo habsami u socodka guud ahaanba iskuulka ee wakhtigan xaadirkaa uu ku sugan yahay waxaana ay ku jawaabtay marwe dhuux cali caqli sida tan xaaladda guud ee waxbarashada haddaan kaaga warramo horta xaaladda guud ee waxbarashadu si fiican bay u socotaa dugsigan aduu howlo badan oo dhibaatale wuu ka jira laakiin iminka si fiican bay u socotaa wax mushkiladii ma jirto tirada ardayda aad bay u badan tahay toddoba boqol iyo konton arday weeyaan laba boqol iyo shan iyo toddobaatan waa gabdho afar boqol iyo shan iyo toddobaatanna waa wiilal dugsigu waa dugsi hoose keliya mise waa dugsi hoose soo keliya waa one ilaa four
ma jirtaa xidhiidhka ardayda iyo macalimiinta ka dhexeeya waalidku sidee ayay ula soo xidhiidhaan ardayda dugsiga waxaa jira waalid guddida waalidiintaa jirta oo bulshada matasha waalidiinta markaa guddidaasibaa si fiican ula shaqaysa xitaa waxay leeyihiin kaltan ay maalintiiba nagu qoran yahay ama gabadh oo ay dugsiga kormeer kusoo sameeyaan dugsi sida kale waa dugsi fiidin leh fiidin marka socdo laba kun saddexdii baa loo bilaabay ilaa haddana uu socdaa ama macno boodhin baay oo kaleoo ardaydu way ku jiraan mise waqtiyada ay gelinka hore ku jiraan oo kale ayaa fiidhinka la siiya ardayda gelinka hore gelinka shiftina uu leeyahay dugsigu markaa labadaa gelin ay boodhin ahaan maahayn laakiin labadaa gelin ay joogaan ayaa marka beriigiina boorsh baa la siiyaa marka duhurkiina ama beris ha noqota ama gelli wixii loo keenaa la siiyaa yaa idinka caawiya ama gacanta ku haya cid aan dowladda ahayn oo ma jirtaa gacan idinka geysata adeegyada ama howlaha aad sheegaysa boardinka waxaan ujeedaa fiidhinka arday la siiyo dee dowladdu nagama caawisa waxaa naga caawisa hay-adda w f b da naga caawisa ta kale gelinka dambe caruurta shiftiga dhigata waa laba boqol iyo toban arday waxaa naga caawisa idna hay-adda ladhaha n r c oo macalimiinta la siisa mushaharka ardaydana buugtooda iyo balcadooda iyo agaba wixii looga dhigayay waxbarashadu toos ku noqonaysaba iyaga naga caawiya tirada macalimiinta dugsiga dhigtaa intee ayay ka kooban yihiin saddexiyo toban bare weeyaan saddex gabdhood iyo toban wiil mushaharka ayaa siiya dowladda hoose mise waxa siisa dowladda dhexe may dowladda hoose waxba ma siiso wax mushahaaran dowladda hoose ka qaadnaa ma jirto dowladdaa dhexe unbaa siisaa ma jiraan ardayda wax lacag oo laga qaado lama hoosiyo macalimiintu ma wada gunaysnee lix unbaa ay dowladdu siisaa inta kale waxba ma qaataan markaa macalimiintu macalimiintii hore ee ka shaqayn jirtaa mise waa macalimiintii dambe ee ka soo baxday jaamacadaha sida kuliyadda tababarka macalimiinta kuliyadahan camuud oo kale waa macalimiintii hore cariga dhig jirta wax kuliyada ka soo baxay laguma jiraan markaa macalimiin ma jirtaa wasaaradda ka rajistar garaysan oo laakiin aan haddana wax mushaara ka qaadan haa way jiraan macalintu way ka wada rajistar garaysan yihin laakiin wax mushaara ma qaataan lix mooyaane
tira lacag intee lag ayaa laga qaadaa ardayga iskuulka dhigta markuu ku jiro dugsiga hoose waxaa laga qaadaa toban kun oo u dhigan toban kun oo kaasha laga qaada toban kun oo lacagta somalilan laakiin toddoba boqol iyo kontonka arday ee dhigtaa saddex boqol iyo konton unu ka qaadnaa lacag inta kale se inta kale laba boqol toban waa nrc baa caawisooyada waxba lagama qaadaba inta kale ka baaqaana wax agoomaa iyo wax liito weeyaan dhuux sida aan ka warqabno waxaa jirtay cabashooyin ay ka muujiyeen macalimiinta dugsigan wax ka dhigta maray shaqa joojin sameeyeen gunada dowladda hoose ay siisa macalimiinta qaarkood laga jaray ma jirta arrintaas taasi dugsigayga maaha waa dugsiga sare weeyaan macalimiinta gunnada la siiyaa ee dowladda hoose siisa ee shaqa joojinta sameeyey waa dugsiga sare laakiin dugsigaaga wax saameyna kuma yeelan saameyn kuma yeelan xitaa ka dhexe isku mid mayna anagu kayaga wax saameyn oo shaqa joojin oo lagu sameyn jirto laakiin ma jiraan wax dowladda hoose caawimo samaysa total ma jiraan dugsigaaga dugsigayga waxay ka siiyaan wax ka bixiyaan xaabada iyo biyaha loogu sameeyo fiidhinka carruurta laakiin ma jiraan wax macallimiin oo ay gunasiiyandhuux waxaa kale oo aad nooga warantaa bal ma jiraan cid kale oo dadka dibadda ama jahliyadaha ama ganacsatada maadaama wajaala tahay meel ganacsi cid kale oo ka qayb qaadata horumarinta waxbarashada dugsigan
horta qolaan jaaliyadaha la dhaana baanu aragba anagu qolaas aad iyo aad baan ugu baahanay baynaadi koro hataa kormeera noqma soo maraan xitaa wadanka de waxa jirta inama badan oo u dhashay magaalada oo dibadda ku maqan ani waraakayba ka mida jure caraqla idhaa haddana weli maalina muus xabad buuga umu soo dirin dee markaa wax jaaliyadana waxba kamaanu arag qolaha ganacsatada magaaladu lafteedu waxba caawimo kama haysano xitaa mar waxaan gaadhnaba dugsi waxaa jira etoobiyadoo dee bilaasha marka marka ardayda la yidhaahdo bisha erkeena dee dhib bay ku noqotaa dadku dadka liitan way dadka iskuulka dhigtaa dadkan baqaaradaysi waxaas ma dhigtaanba iskuulka saamayn intee leeg ayay idinku leedahay dugsigan dugsiyadan ka furan xadka shishe ee etoobiya ama qaybta labaad ee wajaale ee ismaamulka etoobiya saamayn xoog ay nagu leedahay waxaana haddii aan macallimiinta matalan imika loo qoro mushahar waa midaqolaa jaaliyadoo kale allay baday jaaliyadahooga u soo diraayeen mushaharka macallimiinta marka ardada wax laga fiid oo laga qaadaba ma jirto marka haddii fiid yar ardayga laga dhaafi lahaa ardadu waxay tahay inooga tagaanay badan ama nooga gudbaan dugsiga iyada kale u tagaan waa saas iminka haddii fiida laga dhaafayo oo macalinku fiida la siinayo oo ama jaaliyado ha siiyo ama dadka ganacsatay wax ha siiyaane ardadu si fiican bay u dhigan lahayd laakiin waxaan ka baqaynaa ama haddii ay sidaa kusii socoto inay dabargoodaba somaliland ba arday ka dhigato wajaale dhuux sidaan la soconno dugsigani waa dugsiga keliya ee hoose dhexe ee ka jira degmada wajaale inkastoo ay jiraan dugsi sare iyo dugsi dhexe oo aan tira saa usii badan laakiin dugsiga ugu tirada badani waa dugsigan mahdi cali ayaan filaya marka ma jiraan wax codsi oo aad u gudbiseen dowladda ama qolada ganacsatada si ay wax idinkala qabtaan horumarka waxbarashada ee dugsiga mar waxaa jirtay ganacsatada umaanu geyn laakiin waxaan u bandhignay oon xitaa warqad qoraala siinay badha saabka oo badha saabka gobolka iyo qolada waxbarashada ee gobolka dabeedna waxaanu ka codsannay maadaamay ardaydii wajaale fiidaara la weydiinaya u taliyeen etoobiya in intaa fiida laga joojo ay naga kabaan macallimiinta kokonta doolarna ba ha noqotee in macalinka la siiyo kolka kale wasaaradda mushaarka ma qaateen laakiin jawaabteedii waxba lagama soo siin sanadkii hore tuutusannaynkiina way ahayd ugu dambayntii bal waxaad naga warantaa sida ay u socoto waxbarashada tayada macallimiinta wax ka dhigta meesha tababaro inaad heshaan ama macallimiinta tababaro ay ka helaan wasaaradda waxbarashada horta annaga iskuulkan hoos ahaan marka loo arko iskuulka keliya wajaale saan uga shaqeeya weeyaan macallimiintuna tababar badan horta kama helaan laakiin waa tii berigood iskoodka lagu xiriyay ardada macallimiinta oo dhan tababarada waxaan ka helnaa waxa wey hay-adaha kale nala shaqeeya sida n r c doo kale oo naga caawiso hay-adda horta n r c da aniga waxbarashada oo dhan bay iga caawiso xitaa tamaashiirtaan kurtay anaaba u dira magaalooyin kalena xitaa u siiya marka waxbarashada dee intaa fiideen yara gunadeena ka qaadanin mooyaan si toosna noogu imanin mooyaane aad waxa nooga kabaa hay-adaha nala shaqeeya madaxa bannaan dhuux aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waraysiga xiisaha badan ee aadna siisay ma jirtaan haddii aan soo koobo waraysigaasi ma jirtaa cid aad isleedahay ama jaaliyadaha ku dhagaysan doono waraysigan maanta ay kula yeelatay shabakada wararka ee timcada news cid aad isleedahay fariin ayaad u marin kartaa si aad uga faa'idaysato fursadda maadaama aynu kulannay oo hadiyo jeer aan ku tala jirayba inaan kulanno waxaan jecelahay in fariinta aad si toosa u gudbisaan wahaga dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo koobi doonnaa waraysigii aannu la yeelanay maamulaha dugsiga hoose mujaahid mahdi cali ee ku yaala magaalada wajaale marwe dhuux cali caqli iyada oo aan ku soo qaadannay barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan inta barnaamijkan mid la mid aynu ku kulmi doonna inta ka horraysa dhammaantiiyo dhammaantiin waxaanu ku dhaafannaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu